run ahaantii horta dadkii falkan qaabkaas ah u dhaqmay ilaahay xaggiisay ka ay qaawan yihiinba oo waxba ka dhihi kari mayno laakiin ka dowlad ahaan arrinkaasi arrin la dhagaysan kara ama la fiirsan kara ma aha ciidamada qaranka ee ku sugan deegaanadaasi in arrinkaasi tallaabo laga qaado ummadda soomaaliyeed ee deegaanadaas deegaanadaasi ku nool ama deriska la ahna laftoodii in arrinkaasi ay gurmad ka sameeyaan oo tallaabo fiican oo oo islaamnimadu waafaqsan tahay laga qaado ayaan soo jeedinaynaa